waxaa si rasmi ah xariga ah looga jaray saldhigga cusub ee booliiska degmada ceeldheer kadib markii dhismo iyo qalabeyn casri ah lagu sameeyey dhismahani oo muddo socday ayaa waxaa iska kaashaday dowlad goboleedka galmudug iyo bulshada deegaanka oo door weyn ka qaatay hirgelinta mashruucan ujeedka dibudhiska saldhigani ayaa ahayd sidii loo heli lahaa xarun amni oo si buuxda u shaqaysa loogana jawaabo baahiyaha sugidda amniga ee degmada saldhigan cusub ayaa lagu xardhay qalab casri ah oo u sahli doona ciidamada booliiska inay si fududo u gutaan waajibaadkooda injineerkii dhisay dhismaha saldhiga ayaa ka warbixiyey marxaladaha uu soo maray dhismaha isagoo oona furaha saldhigana ku wareejiyey gudoomiyaha degmada ceeldheera taariikhdu tahay afarylabaatanka bisha shanaad labada kun labaataniyo shanta waxaan joognaa degmada ceeldheer gaar ahaan saldhigga booliiska ee degmada ceeldheer waxaan ku wareejinaynaa maamulka degmada saldhigan oo dhowaan farta laga qaaday saldhigan oo ay iska kaashadeen dowlad goboleed dowlad goboleedka galmudug dowladda federaalka soomaaliya iyo midooda yurub waxaan furaha ku wareejinaynaa maamulka degmada ceeldheer waxaana rajaynaynaa inuu kaalin weyn ka qaato ammaanka degmada ceeldheer iyo deegaanada ku hareeraysan insha allah waxaan jecelnaha guddoomiye inaa nagala wareegto furahan dhanka kale gudoomiyaha degmada ceeldheera ayaa isna dhankiisa ka mahad celiyey isagoona u mahad celiyey cid walba oo gacan ka geystay hirgelinta dhismaha saldhigana waxaan u joognaa halkan inaan la wareegno furaha saldhigga cusub ee dhowaan la dhisay ee degmada ceeldheer oo ay iska kaashadeen dowlad goboleedka galmudug dowladda federaalk soomaaliya iyo midooda yurub saldhiggan oo wax badan ka tiri doona amniga degmada iyo deegaanada la xiriira kana kooban kow iyo toban qol oo ka kooban shan xafiis oo qalabaysan hal meeting room hal store iyo saddex qol oo xabsi ah kow iyo tobankaas qol ayuu ka kooban yahay iyo toddoba musqulood sidoo kale masaaxada dhuleed oo ku fadhiyo saldhigga degmada ceeldheer waxaa waaye afartan lagu dhiftay konton oo uu saaran yahay interlogga aad arkaysaan ee quruxda badan waxaa ku wareegsan silig afar koolbaardi ayuu leeyahay si qurux badan oo runtii aad u heer sarraysa ayaa loo dhisay waxaan ka mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa midowda yurub oo runtii arrintaani maxaan ku yidhahdaa suurtogeliyey iyo dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug oo iska kaashadeen sidoo kale cid kasta ee gacan ka geysatay oo ay ka mid tahay shirkadda dhismahan oo global oo qandaraaskan qaadata oo fulisay runtii si qurux badan u fulisay ayaan ayagan u mahad celinaynaa degmada ceeldheer ayaan helin adeegyada bulshada kadib burburkii dowladdii dhexe